Shirkan oo looga hadlayay kordhinta kaalinta dumarka ee shaqaalaha dowladda ayaa lagu qabtay magaalada Dhuusamareeb ee caasimadda Galmudug. Shirkan waxaa soo qaban qaabisay wasaaradda shaqada iyo arrimaha bulshada ee maamulka Galmudug waxaana ka qayb galay mas-uuliyiin ka tirsan maamulka oo isugu jira wasiiro, xildhibaano, agaasimayaal iyo mas-uuliyiin kale. Qaar ka mid ah haweenka caasimadda ayaa sidoo kale shirka qayb ka ahaa. Ugu horreyn, Maxamed Nuur Diini, wasiir ku-xigeenka wasaaradda shaqada iyo arrimaha bulshada, ayaa shirka faahfaahin ka bixiyay.
sidaad la socotaan haweenka galmudug waxay ku yaryihiin dowliga nidaamka dowliga ah hadday baarlamaan ahaa laheyd hadday wasiirada ahaa laheyd oo xukuumadda ahaa laheyd hadday ahaa laheyd een, agaasimayaalka guud hadday ahaa laheyd shaqaalaha oo muxuu ahay dowladda dhammaantood inay ku yaryihiin si marka loo kobciyo tayada iyo tirada haweenka dowladda galmudug ayuu shirkan wuxuu daaran yahay in muxuu ahay maskaxda laga shaqeeyo qaabka hawshaas looga qayb qaadan karo sidii haweenku ay kaalinkooda u qaadan lahaayeen si doorkooda u muuqo lahaa shaqaalaha ay uga qayb la- qaadan lahaayeen xaqida dhabtii haweenku waxaa la yidhaha waa xoog aan doqonta ogeyn haweenka dalalka horumaray oo hadda adduunka la yidhaha waa hormareen een, tiirarka dhaqaalaha iyo adeega bulshada haweenka ayaa haya Aaminaah Maxamed Faarax, gudoomiyaha guddiga shaqaalaha rayidka ee Galmudug oo dhankeedu goobta ka hadashay, ayaa ka warbixisay doorka haweenka ee shaqaalaha dowladda Galmudug.
wuxuu daaran yahay sare u qaadista een, gabdhaha ama haweenka u shaqeeya dowladda iyo bulshada Ee, sida wasiirku ka dhawaajiyeyba ee, haweenku waxay lafdhabar u yihiin bulsho walba sida ognahayna een, haweenku ee, ka shaqeeya dowladeena galmudug tiro ahaan aaday u hooseeyaan Ee, mar walbana waxaan ku dadaalnaa in ay intaa kasii fa- farabataan oo waqti badan aan gelinaa Ee, ka aamin ahaan ama gudoomiye guddiga shaqaale rayidka ahaan waxaan mar badan marar badan aan diiradda saaray in arrimo badan oo wacyigelin ah aan arrintaa ka sameyno Ee, xoogna aan saarno sidii aan meesha aan maanta joogno aan hore uga sii socon lahayn dadaallo badan oo sameynayna runtii waa la taaban karaa maanta intii ay nagu soo kordhiyeen ama intii aan ka- ee, ka- ka gaarnay Wasaaradda shaqada iyo arrimaha bulshada Galmudug ayaa si gaar ah diiradda u saareysa sidii loo xoojin lahaa haweenka ka shaqeynaya xafiisyada sare ee maamulka Galmudug si loo xoojiyo guud ahaan doorka haweenka ee ka qayb qaadashada adeegyada dowladda.